saaxiibayaal iminkana fiiriya taswiirta koowaad saaxiibayaal miyaad ogtihiin buggii ugu dambeeyey waxaynu ku barnay isaaq oo guursaday gabadhii raabiqaah laakiin sanado fara badan raabaqaah iyo isaaq wax carruura ma aanay lahayn isaaq ilaah ayuu bariyey kadibna raabaqa ilmo ayay uraysatay markii wakhtigii dhalmada ay soo dhoweyd waxa ay dareentay in caloosheeda ay ku jiraan laba ilmo ahi raabaqa ilaah waxa uu sheegay in ay laba wiil yeelan doonto labada wiil oo noqon doono hogaamiyaal waaweyn oo wiilka yiri inuu ka awood badnaan doono ama uu ka sharaf badnaan doono wiilka weyn wiilkii curadka ahaa magaciisu waxa uu ahaa isaayo waxaana uu ahaa nin ugaadhsado ah sida caadiga ah wiilka curadkii isaga ayaa wax walba leh ama dhaxalka reerka marka odaygu dhinto oo wiilkii labaad ee raabaqa dhashay waxaa la odhanayay yacquub wuxuuna ilaalin jiray xoolaha isaaq waxa uu jeclaa wiilkiisa isayos malaha isayos waxa uu keeni jiray hilib macaan oo ah hilibka ugaadha laakiin raabaqa waxa ay jeclayd wiilkayga yacquub yacquub waxa uu ogaa in ilaah ugu ballan qaaday inuu noqon doono hogaamiye weyn laakiin waxa uu ekayd in isaaq uu jeclaa ciisow oo uu doonayey inuu ballanka yacquub ciisow uu siiyo maalin maalmaha ka mid a ciisow waxa uu ku soo laabtay gurigii isagoon wax ugaadh ah aan soo qabsan oo ciisow waxa uu dareemayey daal iyo gaajo fara badan walaalkiis yacquub waxa uu karinaya cunto aad u macaan markaas ayaa ciisow waxa uu baryay yacquub yacquub markan waxa uu sameeyey khaa'inimo oo waxa uu yidhi haa hadda waa inaan walaalkay ciisow curadnimadiisa ka sira waxa uu ku yidhi haddii aad doonaysid cuntadan waa inaad marka hore curadnimadaada aad iga iibisaa ood aniga i siisaa haddii aad sidaas samaysid waan ku siinayaa cuntadan aad u baahan tahay ciisow waxa uu yidhi aad ayaan u gaajaysanahay maxaa ii taraysaa curadnimadeedu haddii aan gaajaba u dhimanayo yacquub baa ku yidhi ciisowow marka hore ii dhaaro ii dhaaro kadib marka aad ii dhaaratid waan ku siinayaa cuntada ciisow waxa uu ugu ballanqaaday walaalkii yacquub in uu curadnimadiina siin doono isaguna uu cunto ka qaadan doono walaalkii yacquub yacquub ilaah ma aaminin markii ilaah ku yidhi waxaan kugu ballan qaaday oon ku siin doonaa curadnimada adiga waayo waxaan halka ka garanaynaa in yacquub walaalkii ciisow uu isagu sirayey oo aanu ballankii ilaah dhegaysan miyaad u malaynaysaa tan in ilaah ay raalli gelinayso